waa qaybta koowaad muuqaallo uu kanaalka wararka ee alkataa'ib ku soo bandhigayo weeraro kamaan ah oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud muuqaalkan oo la daawan karo qadar saddex daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar kamiin ah oo askar ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday deegaanka geeridle oo dhaca duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud qaybaha hore waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weerarka dhabagalka ah la beegsanaya askarta dowladda federaalka waxaana muddo ay rasaastu socotay kadib ciidamada dowladda federaalka ay ku firxanayaan dhulka howdka ah intaasi kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mid mid u tooganaya askartii ku firxatay dhulka howdka ah waxaana kaamirada alkataa'ib ay soo bandhigaysaa askar madaxa laga tooganayo suldaan daa'uud xasan aadam oo ah suldaanka beesha wacaysle oo dul taagan meydadka askarta dowladda federaalka ee lagu laayay weerarka kamiinka ah ayaa waxa uu diray fariintan alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay igii jebiyey nimankii murtadiinta ahaa ee soo duulayaasha ahaa ee gardarrada ku soo duulay ee deegaankeenna ku soo duula waa kuwa hadda yaalla meelahan yaalla nimankan deegaanka waxuu ahaa u dhexeeya coysweyne iyo ku baaba'ay iyo ceeldheer u dhow deegaanka geyrile la yidhaahdo ku baaba'ay nimankaanu in badan baan u dignay oon u sheegnay oon dhahnay war niman yahow waxuu ahaa gardarrada aad haysaan iyo dulmiga aad wadiin iyo shareeca dumiska aad wadiin iyo dad nabadood ku soo duushayn ka joojiya maantay xaqiiqadii haayaan dadka kale waxaan leenahay dadkaanu oo soomaalid waa wiilal soomaaliyeede oy dadkan ka soo tageen hadda kuwaanu way tageen laakiin kuwa dambe waxaan leenahay niman yahow ka reeb qaybaha dambe ee muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa hubkii iyo saanadii milatari ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo furteen weerarka ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud kaasoo lagu dilay soddon iyo lix askari oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo soddon iyo kow ka mida meydadkooda looga cararay goobta dagaalka